bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin inta waxaan kaga hadlaynaa baabu lmushtaraka qaala almualifu raximah اllahu tacaala wain tajid zawja wauma waritha waikhwata liumin xaazu thulutha waikhwata ayda liumin waabi wاstagraqu اlmaala bifardi الnusubi fajcalhum kulahum liummin fajcalhum kulahum liummi wajcal abaahum xajaran fi lyami waqsim cala alikhwati thultha tarika fahadihi almas'alatu almushtaraka inta wuxuu gelayaa musanifka masaa'il oo ay ka mid tahay almas'alatu almushtaraka waa mas'ala dood dheer ay ka martay waxayna ka kooban tahay siduu hadda musanifka noo sheegay naag baa dhimatay ninkeeda iyo hooyadeed iyo walaalaheedoo ku hooyoa iyo walaalo ku hooyo iyo ku aabba ay ka tagtay xoolihii markii la qeybiyey dadkii ahlu faradka ahaa yaa dhammaystirmay qiyaas ahaanna waxay ahayd haddii ahlul faraa'idka ama ahlulfuruud hadday xoolihii wada qaataan dadka casabada ah ay waxba u soo harin inay meeshaas ku haraan bay ahayd marka waxaa la yidhi masaladan istithnaa bay taas ka tahay oo waxaa la arkayaa iyadoona ahlulfaraa'idkii ama ahlulfuruudkii ay dhammaystirmeen xoolihii ay wada qaateen yay ahlu casaba qeyb ka mid ahay soo istaagtay markaasay yidhaahdeen waxa nagala siiyo xoolahan liannahu sababta meydkan lagu dhexlahay qeyb baan ka nahay annaga marka u fiirso musanifku wuxuu leey wain tajid haddii aada heshid zawja nin iyo wa uman hooyo warithaa wax dhexleen iyo wa ikhwatan walaal haddaad heshid oo liumin hooyo xaggeed ka yimid xaazu thulutha thuluthkiina qaatay oo ikhwa lium markay thuluth qaadanayeen waa markay laba iyo wax ka badan yihiin hadduu hal yahay macnaha kuma jiraan iyo wa ikhwatan haddaad heshid walaalo aydan haddana liumin wa abin hooyo iyo aabba ka ahaaday oo wastagraquu kuwa hore ay dhammaystiraan almaala maalkii bifardi nusubi nasiibyaalkii faradkooda ay ku dhammaystirmaan fajcalhum waxaad ka yeeshaa kulahum dhammaantooda liummin hooyo ka yeel kulligood ikhwa lium ka dhig ee aabbaha iska tuur waayo wajcal abaahum aabbahoodana ka dhig oo ka yeel xajaran dhagax filyami badda lagu tuuray saas markay dhacda waqsim qeybi cala alikhwati walaalihii thultha tarikati tarikada marka saddex loo dhiga qeybteeda walaalihii oo dhan u qeybi ama ha ahaadaana aabba iyo hooyo ama ha ka yimaadeeno hooyo intaas wada qeybi fa haadihi almas'alatu mas'aladan almushtaraka almushtarakatu hiya almushtaraka waay mas'alatu lmushtaraka mithaal ahaan aan ku siinaa waan kugu celin doonaa marka dambo waxaa weeyaan mithaalkeeda hadda asaa musanifka noo sheegay naag baa dhimatay ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaalaheed oo ku hooyo ahoo laba iyo wax ka badan ah iyo walaalo oo rag ay ku jiraan oo hooyo iyo aabba leh yay ka tagtay waatan masaladan yiri haddii masalada casaba iyo ahlulfarad ay kulmaan ahlulfuruuda la hormarina baan iri marka siduu nebigu yiri alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya fi liwlaa rajulin dakar waataan iri marka masaladan fiiri hadda zawjkii caruur ma joogta nisow wax ku dhexlaa hooyo maanta walaalo badanaa joogo oo sudus ay wax ku dhexlay marka nis iyo sudus waa isdhexgalayaan alikhwa liummin maadaama farac oo dakar maxaadhila asal oo dakar oo waarith uusan jirin faracna uusan joogan oo zawjadii aysan caruur ka tegin ayagana laba iyo wax ka badan ayihin thuluth ay qaadanayaan marka nis iyo thuluth iyo sudus kulligood waa iswada dhexgalayaan liannahu nis wuxuu dhexgalayaa suduskii thuluthna wuxuu dhexgalayaa suduskii oo waa u qeybsamaya marka masalada lixaa lagu dhisay u fiirso lix marka lagu dhiso zawjkii muxuu leeyahay nis saddex weeyaan waa garane hooyada maxay leedahay hal waa sudus afara meesha ka baxday walaalihii ku hooyada ahay maxay leeyihiin laba iyo wax ka badan thuluth oo laba ah lan lix markii oo thuluthkeeda laba waa saddex meeloo mid laba loo dhigay ay labadii soo hartayna walaalihii luuminaa qaatay marka alikhwat alashiqaa a meeshan ka baxay marka way soo dhigteenoo waxay leeyihiin annaga hooyadeen dhaxalkeenna sida noogala qadi karaa nimankan oo alikhwa liumin ah iyo annaga xagga hooyada meel baan ka nahay aabbihii aan dheeraadna aan nahay inan meydkii aan laba meel kaga dhawaano meel inan kaga dhawaano meelna isaga mid noqono dhaxalkiina ay naga qaataan wax dhici kara ma aha marka maxaa tala ah runtii masala cawiisa ah waa min jiha haddii laga fiiriyo qaacidadii aan ku soo socono waxay ahayd in ahlulfaraa'id la hormariyo hadday ahlulfaraa'id waxooda qaataan casaba inay meeshii ku haraan hadday xoolaha wax u soo haraana ay qaataan hadday wax soo hari waayana ay dhaqaaqaan sidaas bay ay ahaan jirtay weligeed mathalan hadda fiiri nin baa aa dhintay wuxuu ka tegay walaashiis oo shaqiiqaa iyo wuxuu ka tegay maxaan ku iraahdaa gabadhiisa nis iyo nis ay xoolihii u kala qaateen haddii uu adeer jiro wuu iska tegayaa markaan adeerkii lannu gabdhihi xoolihii wada dhamaystiro ahlulfarad noqday marka masaladatan walaalihii oo meydka shaqiiq la ahay oo la aabbo lahooye ahay in maanta wax la sii waayo kuwii lahooye ahay wax la siiyo iskaaliyadaasaa ka timid iskaaliyadaas marka waxa weeyaan dad badan oo saxaabada kamid e oo macnaha cabdullaahi bni cabaas uu kamid yahay caliy bni abi aalib ubay bni kacb ibni mascuud uu kamid yahay aimadana ay qaateen abu xaniifa iyo axmed waxay yiraahdeen haddii saas ay dhacdo xoolaha sidaasaa loo qeybinaa walaalihii ku aabba io ku hooy ahay way harayaan masaladaas halkaasay marsiiyeen qeyb kalaa khilaaftay zayd ibni thaabit iyo cuhmaan ibni cafaan iyo dad kale na waxay qaateen maye walaalahan way ka duwan yihiin masaa-ishiina soo martay liannahu aabbahan iskaba dhaafay kuwan waxay wax ku dhexlayaan hooyadii kusoo dhowaadeen hooyadiina wax bay ka dhashay kuwan marka alikhwa liumin waxay dheeraan karaan alikhwat alashiqaa ma jirta ayagaa wax la dheeryahay in ayaga wax la siiyo kuwii wax dheerayna laga taga wax suuragal e ma ah wabitaali waxaa la yidhi waxbaa laga dhaxal siinaya marka madhabkaas waxaa qaatay markan oo zayd bni thaabit ou yiri ashaafici iyo imaamu maalik cumar bn khadaab fi bidaayati alamri wuxuu ri waa u diiday wuxuu ri alikhwa ashiqaa hadaatiin casabaad noqoteen meydkiina waxa weyaan waxaa lagu dhaxlay farad baa lagu dhaxlay mar haddii farad lagu dhaxlay faradkii xoolihii ay dhameen wax idiima yaalaan haddana dhacdooyin kala dhacay marka waa loo yimiday dadkii meydka la hooyay ee la aabbahay inta u yimid yaa waxay yidhaahdeen yaa amiira almu'miniin hab kaana abuuna xajaran fi lyami alasnaa min ummin waaxida waxay yidhaahdeen aabbihiin haddaad rabta ka yeel dhagax bad lagu tuuray oo kale laakiin kuwan waxay wax ku dhexlayaan hooyadii waa hooyadiina anaga wayna dhashay marka miyaanan hooyo isku ahayn cumar hadalkii markuu maqlay ra'yigii ijtihaadkiisa wuu bedelay markaasuu yihi wax baad ku leedihiin thuludkii soo haray waa lala qeybiyey marka waxaa layihi la qeybsada cumar markii la weydiiyo layidhi arrintaa maxaa kugu ximbaaray haadaa maa daalika maa qadaynaahu amsi wa haadaa maa naqdii bihi lyowma buuri waana warkaas waa sax oo ninka mujtahidka ah ijtihaadkiisa wuu isbedeli karaa masalada hadayna nas lahayn shalay sibaa raajix kuula noqon karto maanta kale silay kuula muuqanaysaa shalay markaad ijtihaaday ijtihaadkaas wax ku xukumisay maanta hadduu ijtihaadka isbedela kii shalay halaga noqdo lama dhahay sideeda u fulaya kan maanta ane haddii mas'aladii aad ku qanacday in tii hore daciif ay tahay shay daciifa inaad kusii socoto shalay arin iga dhacday raganimadii aan shalay aan markaa aan aan arintaa ku iri maanta ka noqon ma ina tiraa lama rabo haddii wixii wax ka bedelan kuu muuqdaan inaad isbedeshid ala rabaa iyadani cumar marka labadaas ra'yiyaa laga haya marka wa calaa kila almas'alatayn markaan fiirino haddii mas'alada aan madhabtii hadirtaan oo saxaabada badigeed ay qabaan cali bn abi aalib ibni cabaas ayaan soo sheegnay haddii lagu qeybiyo masalada lixaa lagu dhisay zawjka nisow qaatay oo saddex eh hooyadii hal ulay qaadatay oo sudus eh thuludka soo haroo labadii aaneh alikhwatu liummin wixii walaalihii hooyada ama wiil ha ahaado alikhwa liummin labo inay noqdaan unbaa laga raba ama laba gabdhood ha noqdaan ama laba wiil ha noqdaan ama wiil iyo gabar ha noqdaan waxba isma khilaafsanaane marka labadii ayagaa qaateen marka qoladaas waxay leeyihiin saasay masalada ku dhammaatay alikhwatu alashiqaa wax malihdiin lidaliil adinkaba mar qaarkeed aad wax dhexlaysiin oo alikhwatu liummina laga tegayay maanta adinka ladinka tegay sidaas ay qoladaas leeyihiin qoladan kale waxay leeyihiin oo imaamu shaafici maalig iyo kale oo zayd ibni thaabit iyo wax kamid ay yihaahdeen waxay leeyihiin saas ma aha nimankan ikhwati liummin waxay dheeraan karaan ma jiraan markii zawjki nis la siiyo ou qaato oo hooyadii halkeeda ay qaadato oo afar lixdii kamid e ay meesha ku baxdo labada soo harto thuluthul maal ah waxaa la dhexdhigaa walaalihii oo dhan a la dhexdhigaa oo waa maxay kuwii ikhwa lium ahaa iyo kuwii ikhwa liab ahaa alikhwa alashiqaadhe kuwii ahaay waa la dhexdhigaa thuludkii ayaga loo qeybina lama wada qedaynaya saasay madhabkan leeyihin marka labada madhab saas u fahm xaqiiqada markii la fiiriyo rujxaan ahaan hadda haddaad fiirisid qowlka horo oo cali bn abi aalib ay yidhaahdeen inaan dadkan wax laga siinin waay casaba laga dhiga casabana qaacidadeeda awow baa laga tegaya haddii wax kale loo waayo farka famaa baaluka in ayaga laga taga wax ma ah marka in in la qaadiyayay ku haboon tahay min xayثu daliil markii la fiiriyo alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya wixii baaqi ahayna waa la waaye khalaas noqdadaas waay laakiin masأalaة اlmushtaraka in la helo waxaa u shardi ah waxa weeyaan saddex shardi marka hore ikhwa liummin inay labay wax ka badan ahaadaan hal hadday noqdaan sudusow qaadana suduska soo harayaa ikhwat lashiqaa la siina ma qadin markaa saasay noqon lahaayeen haddii uu meydkii ka tago hadda nin iyo hooyadiis iyo hal gabar oo ku hooyo ah iyo macnaha wiil oo ku aabba iyo ku hooyo ah hadday saas ahaan lahayd wiilkan oo oo macnaha gabadhan ku hooyada hala qaada lahayd sudus ah suduska kaloo soo harayna waxaa waaye alikhwat alashiqaa la dhexdhigi lahaa kow marka waa inay laba noqdaan kow awlaadkan alum aan leenahay alikhwa liummin wa abin aan leenahayne inuu nin ku dhex jiraa la rabaa hadday kulligood rag noqdaan dumar hadday noqdaan ahlu faraday noqonayaan mathalan haddii uu ninkan meydka hooyadiis naagaa dhimatay ninkeed iyo hooyadeed iyo walaasheed oo ku aabba iyo ku hooyo ah iyo walaasheed oo ku hooyo ah hadday ka tagto masalada way isbedelaysaa maxaa yeelay alikhwatu ashaqiiqa ahlu farad ay noqonaysaa iyada oo meydkan markaa maxay ka qaadanaysaa nis ay ku leedahay nis markay leedahay zawjkana nis ou yeeshto hooyadana sudus ay leedahay kuwana alkhtu liumina sudus ay leedahay masalada cawl baa galaya marka ayada lama qadi kara haddii hal gabar noqoto ama laba gabdhood ama toban gabdhood laakiin nin hadduu ku jiro casabay isu bedelayaan ayib haddana waa inay noqdaan ikhwa ashiqaa haddii ikhwa liab noqon lahaayeen labada madhab iskuma khilaafsan inay dhacayaan mathalan ka soo qaado nin baa naag baa dhimatay ninkeeda iyo hooyadeed iyo laba walaalo ku hooyaa iyo nin ku aabbahay ka tagtay mas'alada ninkan ku aabbaha khilaafka ma jooga in la qadinayo liannahu hooyada maanta sababteeda wax lagu dhexlaas wax kuma jira oo alasnaa min ummin waaxid ma dhihi karo asiga hooyadaa ma dhalin wabitaali taasu layskuma khil saddexdaa shardi marka laga helo yay mas'alat lmushtaraka imaan kartaa marka saas u fiirso masaladaas sidaas weeyaan wain tajid haddaad heshid zawja nin iyo wa umman hooyo zawj haddii lagu yihahdo wax meesha oo ku dhintay waa zawjo waay haddiiba zawj iyo zawj lagu yihahdo labada zawj midaa dhintay macnihi saas waay wa in tajid zawjan haddaad heshid i wa uman hooyo naag baa dhimatay ninkeeda iyo hooyadeeday ka tagtay warithaa dhaxlayo macnaha oo sababu min asbaabi manci lirthi uusan ku qumin io wa ikhwatan liummin waa ka jamac inuu ahaada la rabaa xaazu thulutha thuluth qaateen ikhwa liummin thuluth maxay goormay qaada karaan markay laba iyo wax ka badan yihiin hadday ayaga laba ka yar yihiin markaa masalada mushtaraka geli mayso ayib iyo wa ikhwatan aydan aada heshay liummin wa abin ikhwo kale oo meydkii naagtii dhimatay lahooyo iyo la aabaa wastaqraqu lmaala waxay ku ficnaan lahed wastuqriqa almaalu in la yihahdo lianna wastaqraquu haddaa tiraa waxay u ekaanaysaa damiirkan istaqraqu oo faacilka ah ikhwa liummin wa ab in uu laabanay ikhwa lium wa ab hadda wax ma qaadanin ayagaaba maalkii laga dhamaystay ee waxa wax dhamaystay wastaqraquudaas waxa weeyaan zawjki iyo ummadii iyo ikhwa liuma xoolihii wada qaatay waxaa banaan cidle a soo dhacay alikhwat lumi wa ab a banaan soo dhacay taas weeyaan wastaqraqu lmaala maalkina wastuqriqa almaalu maalkina la maashayo la qaatay bifardi nusubi faradkii lagu qaatay nasiibyaalkii faradkii lagu qaatay marka ikhwa liumin wa ab duur cidle ku soo dhacay maalkoodii waa lawada qaatay saas hadday dhacdo ninkan hadirtaan oo de la yaqaana saaxib alkitaab hada maadaama calaa madhab shaafici madhab shaafici unbuu kuu sheegaya markaasuu ri fajcalhum waxaad ka yeeshaa walaalihii oo dhan walaalihii lahooyada ahay iyo kuwii lahooyadii la abahay isku dar kulahum dhammaantood liumin ikhwati liumin oo kale ka soo qaad aabbahan iskaba dhaaf wajcal aabaahum aabahoodna ka yeel xajaran dhagax filyami lagu tuuray oo casabanimaday ka baxayaan markaas hooyada le u ictibaari alikhwa lium markay noqdaan hadday toban yihiin meesha hadda ay laba ka yihiin afara laga dhiga afartoodii a marka thuludka wada qeybsanay sidaasaa loo jeeda fajcalhum ka yeel kulahum dhammaantood liumin ka yeel wajcal aabaahum aabahoodna ka yeel xajaran filyami waqsim qeybi markaas thulutha tarika tarikada thuludkeedii oo hadda lixdii aan ku dhisnin laba ka mid ah a thuluth eh cala alikhwati ikhwadoo dhan u qeybi ikhwa liummin iyo ikhwa alashiqaa intaba dhexdhig fa hadihi almas'alatu almushtaraka mas'aladana la yihahda mas'ala mushtaraka ayadaa la yihahda warka mithaalkeedii aan kugu cadday musanifkaaba sheegaybo intay ka kooban tahay masalada lixaad ku dhigaysaa lix markaad ku dhistay zawjka nis aad siisa hooy sudus aad siisa afar waay afarta markay baxda thuluthu tarikaa soo hartay labadaas oo thuluthu tarikada meeshay ikhwa liummi ka qaadan lahaayeen afarta ikhwa dhexdhig markaa ayaga u qeybi saasaa loo jeeda dabcan afarta hadhow ha loo qeybiya haddii la yidhaahdo labadii way ka jabaysaa liannahu jajab lama ogolo faraa'idki afartii oo madaxdoodiia inta la qaato iyo mas'aladii oo lixdeeda lagu dhufanaya markaasay afar iyo labaatan ay ku istaagay afar iyo labaatan markay ku istaagto thuluthu tarika markaa waxay noqonaysaa sideed sideedaasaa marka afartoodii min laba qori loo siinaya sidaas ay ku dhammaanaysaa ayib baabu ljaddi waalikhwati haddana meesha musanifku wuxuu ka gelayaa baabu ljaddi waalikhwa jadka iyo walaalihii markaasuu uri wanabtadi alaana bima aradna fi ljaddi waalikhwati id wacadna faalqi naxwu maa aquulu samca wajmac xawaashi lkalimaati jamca واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال مصنفka wxuu leeyahay markaan baabuljaد والإkhوة yaan galaynaa waxa weeyaan waxyaalaha ugu adag baabulfaraa'id markii la joogo waxa ugu dhib badan walaalo iyo awow oo meel ku kulmaa ugu dhib badan xataa qaala bnu mascuud waa ninka lagu yaqaana cilmiga faraa'idka iyo maxaan ku yidhaha culumta kaleba saxaabi jaliil saluunii can kuli shay wadacuunii min aljaddi walikhwati buur wax kasta i weydiya laakiin maxaan ku yidhahdaa walaal iyo awow igala taga waxbaha i weydiinina buu yidhi marka saxaabadii way isku khilaaftay hadal hadda nebiga calayh salaatu wasalaam ou qeybiyey awow iyo walaalo lama hayo taasaa keentay aayad qur-aanna kuma caddo taasaa keentay marka ijtihaad in la geliyo ijtihaadkiina waa la isku khilaafay walaalo iyo awow wax ma isla dhexlayaan mase maya a la ysku haystaa nin baa dhintay wuxuu ka tegey walaalihiis oo rag ah iyo dumar waxay ahaadaanbo iyo awowgiis marka ma awowgii bimansilati alab haddii la keeno aabba iyo walaal wax islama dhexli jirin aabbaha wuu xijaabi jiray walaalaha hadduu nin ou dhinto ou aabbihiis iyo walaalihiis ka taga dhexalkiisa aabbihi iska wada lahaa marka awowgii markii aabbihii meeshii laga waayo awowgii meeshii u imaanaya sidii aabbihii maa loola dhaqmaya oo walaalihii wax kumala miya mase ma ahana labadooda meydka waa u siman yihiin oo awowgiina meydkou dhalay kuwaana meydka ay la dhasheen sidaas miyay wax ku dhexlayaan mase sida ka horeyso waa laysku khilaafay abubakrin iyo cali ibni cabaas iyo kathiiruuna min asaxaaba waxay ku tageen inuu awowgii aabba la mid yahay wa macnaa daalika in aabbihii awowgii aysan la dhexli karin walaalihii waxba hadduu nin dhinto oo awowgiis iyo walaalkiis walaalihiis hadduu ka tago awowgii la dhexlay walaalihii ma dhexlayaan madhabkaas saas weeyaan madhabkaas waxaa la yidhahdaa waa madhabka abu bakrina yiri abu xaniifana madhabkaasuu qaatay bacdu shaaficiya xataa way ka mid yihiin oo way qaateen oo sheekh almusaniya ka mid qaar kalena waxay leeyihiin haddii uu nin dhinto walaalihiis iyo awowgiis ou ka tago walaalihii la qadi maayo liannahu awowga iyo walaalaha meydka waa u siman yihiin awowga waxuu leeyahy ninkan dhintay anaa dhalay asigaa awow ee moogtahay nimankaana waxay leeyihin waana dhalay asigane marka laba meel waa u simayin likownihim fi likhwati huwa likownihim fi lqurbi huwa likownihim fi lqurbi huwa wa uswa waatayna soo martay marka taas waxay tusinaysaa baa laleeyahay inay wax ka ay ka dhexlayaan madhabkaasna waa zayd bni thaabit cumar bn khadaab cuhmaan bni cafaan ibni mascuud kulli waxay qaateen ilaa ana alikhwata yarihuuna maca aljaddi laakiin cala tafsiili اmadkuur madhabkaas markaa madhab اljumhuur yaa la yidhaahdaa shaafici iyo maalik iyo axmed iyo awsaaci iyo kathiiriina qaateen saddex aimo shaafici maalig iyo axmeda qaateen marka waxay leeyihiin waa la qeybsanayaan walaalihii la qadi maayo sidaasay leeyihiin ayb calaa hada tafsiil markan sida hadda loo soo sheegayna ku qeybsamayaan marka maanta haddii madhabta hore la qaato oo la yidhaahda ana aljadda yaxjubu alikhwata min almiiraath faraa'idka laba ubarkiisa waa fududaalahay haddii la yidhaahdo walaalo iyo awow wax islama dhexlaan dhaxalka awowga iskale haddii la dhihi lahay faraa'id dhan way fududaan lahayd culayska wuxuu ka imaaday waxaa weeyaan in la yidhaahdo walaalihii awowgi waa isla dhexlayaan hana isla dhexlaane hal meeloo la yaqaan loogu soo aadaado male siday imaan doontaa jirta sidaas awgeed bay ku adkaatay baa laleeyahy marka ayuhumaa arjax hadda haddii aad fiirisid waxaa weeyaan masaa-ishii kale markaan ku laabana midaan dooda ka dhacay mooye waxaan arkaynaa aabba hadduu meesha ka taga awow booskiisa inuu imaanayo wuxuu aabba ku qaadan jiray bilfardi wاtacsiib aw bihimaa jamiica awoguna wuu ku qaadanaya marka masaladan iyo wixii lahal ah in ayadana tiyoo kale loola mucaamulado wahiy alaqrab oo la yidhaahdo walaale aysan la dhaxlin awow sidaas yay ku fiican yihiin midda kale nimanka yidhaahdeen awowgii iyo walaalihii waa isla dhaxlayaan hal meel xataa ma ayna qabsanin thuluthu lbaaqi sudus lmaal thuluthu maxaan ku irahdaa alshtiraak macahum masaa'il cawiisa ah oo maanta dhan iska daba wareeganayso oo tusinaysa baciid can ruuxi shariica oo yusriga lagu yaqiinay nimankan qaateen in awow halala dhaxlsiiya walaal la yidhaahdo tacqiidaadkooda wax la koobi kara ma ah taas waxay daliil u tahay in aabba awowga booskiisa in aabbaha la keeno walaanahan lagu xijaabo saas inay fiican tahay ayib markaasuu hadda sidaas uu leeyahy marka qoladii oo hadda oo madhabta horo oo abubakrin maadaama uu min beynihim abubakrin masأala abubakrin ou qaatay waxaa fiicnaan laheyd inaan ban la khilaafin afdalu hadihi اluma wa awalu amiiri اlmuminiin aw awalu khilaafati lirasuuli اllahi sal اllah alيه wasalam wa afqahuhum fi diin illahi in asiga meeshuu qaateen la qaataa fiicnaan le in yutiicuu abaa bakrin wa cumar yarshudu cumarna abubakrin wuu ka fadli badan yahay abubakrina fadli badan marka inkastoo cilmiga ay dhici karta fadliyo aysan wax ku lahayn oo dhici karta nin faadila inuu gafo oo nin mafduula oo masalada u helo laakiin fi mithli hadi اmasaa'il liannahu fi waqti abi bakrin haddii lagu wada socday yani bimathaabati ijmaac bay ku dhoweyd marka qoladaas haddaad qaadatid nin baa dhintay toban walaalo oo asiga la dhalatay oo ka hooyuu ku aabba ah iyo awowgiisuu ka tegay calaa almadhab alawal awowgii xoolihii iskale walaalihii meesase ku dhaceen waabay dhamaatay masalada dhan mas'alada marka haddii tira cala almadhab athaani oo jumhuurta siday qabto ha lagu dhaxal siiyo marka waxaad gelaysaa masalada hadda waxa meesha noo qoran xaysabays wax la yidhaahdo bal u fiirso markaasuu wuxuu ri wanabtadi اlaana bima aradna fi اljadi wاlkhwati id wacadna wanabtadi waan bilaabaynaa buu ri wanabtadiu bau ujeedaa alaana hadeertaan bima aradnaa waxaan doonay fi اljadi iyo wاlkhwati aan ka doonay awow iyo walaalo id wacadnaa waataan hore usoo ballan qaadnay buu leeyay wacadnaa ballanqaadaan soo samaynay oo waatuu soo yiri waxukmuhu waxukmuhum sayaأti mukamal bayaani fi lxaalaati waa noo imaan doonaa buu ri walaale iyo awow hadday kulmaan ayagoo xaalaadkooda la kala cadaynayaa noo imaan doono marka ballanqaadkii aan soo sameeyey yaan hadda fulinayna buu ku leeyahay wanabtadi laana hadda waxaan bilaabaynaa bimaa aradnaa waxaan doonay fi ljaddi wاlkhwati walaale iyo awow id wacadnaa waxaan ahayn kuwa hore u ballan qaaday marka saas hadday tahay fa alqi tuur naxwa maa aquulu waxaan leeyahay xaggooda asamca dhagahaada usoo tuur waxaan dhihi doono si fiican u dhageysa waay wajmac kulmi xawaashi lkalimaati kalimaadka dhammaantooda gaararkooda jamcan waa iska tamaamulbeyt waay macnaha waxa weeyaan maadaama ikhwa iyo walaalo in la dhaxalsii adag tahay waxa weeyaan si fiican u dhageyso kalimaadkaadana soo aruurso maqalkana waxa weeyaan si fiican ii dhugso sidaasunbuu u jeedaa fa alqi tuur naxwa maa aquulu waxaan leeyahay jihadooda asamca aragaada usoo tuur wajmac kulmi xawaashi lkalimaati kalimaadka atraafteeda jamcan kulmi oo waxbayay kaa kala tegin ayb intaasona hordhacwa waclam waxaad ogaataa biana aljadda awowgii duu axwaalin inuu yahay xaalaad mid u saaxib eh umbiika canhuna xaalaadkii waan ku warami doonaa cala tawaali sida soo si u xariirtaan kaaga warami doonaa marka musanifku wuxuu ku leeyahay jadkii hal hal go-aan ma laha oo zawjki nisfow wax ku dhaxlaa zawjadii thumunay wax ku dhaxlay saas ma sugaysid laakiin xaalaad oo kala badenan uu leeyahay waclam ogow biana aljadda awowgii duu axwaalin inuu yahay xaalaad mid u saaxibe umbiika waan ku warami doonaa canhuna can tilka alaxwaal cala atawaali si xariirtan kaaga warami doonaa iyadoo xariirta markaasuu kuu bilaabay xaalaadkii yuqaasimu اlkhwata fiihina idaa lam yacud اlqismu calayhi biاlأdaa fataaratan yaأkhudu hulثa kaamila in kaana biاlqismati canhu naasila in lam yakun canhu hunaaka duu sihaamin faqnac biidaaxi can istifhaami markaasu wuxuu ku yidhi yuqaasimu awowgii wou la qaybsadaa alikhwata walaalihii fiihina fii tilka alaxwaal yuu wax kula qaybsadaa idaa lam yacud ilqismu qeybinta haddaysan kula laabanin calayhi cala aljadi biladaa dhib haddaysan u keenin wuxuu leeyahy waad u fiirinaysaa marka fiiriya awowgii waxaa la rabaa maadaama nimankan madhabkan labaad ay yiraahdeen walaalihii awowgi waa isla dhexlayaan waxay dareemayeen culays baa kusoo wajahay liannahu nimankii yidhi awowgia xoolihii wadale meel caday mareen nimankaa marka awowgii haddaan walaalihii ku dhibnay oo niri wax la dhexlaano waxay yidhaahdeen waa in si gaar a loola dhaqmaa oo ayagoo wax la qaybsanaa sida uga fiican wax in loo raadiyaa marka say ugu fiicnaan kartaa marka tan weeyaan laba xaalaa horta loo kala bixinaya xaalada koobaad oo hadda musanifka sheegay haddii meydkii ou dhinto ou awow iyo walaalo ka tagoo dad asxaabulfuruud ousan ka tegin laba xaalo mid unbay noqonaysaa labada xaalo inuu la qaybsado iyo inuu thuluthalbaaqi qaato labadaas mid unbaa laga rabaa meyd baa dhintay dad kaloo dhexlaa ahlu farad ah oo nis iyo thuluth iyo thumun iyo wax ku dhexlaa ma joogaan walaalo iyo awow baa meesha kulmay saas haddaa yihiin laba xaala kama marno inuu qaybinta inuu wax la qaybsaday inuu u fiican tahay iyo in maalka marka laysku dhufto maalka dhan inuu thuluthkiisa la siiya inay fiican tahay labadaas midii fiican uu qaadana marka yuqaasimu alikhwata walaalihii wou la qaybsamayaa ou la qaybsanayaa wax fiihina fi laxwaali idaa lam yacud haduusan kula laabanin alqismu qeybinta calayhi cala aljadi biladaadhib haduusan kula laabaninoo mar hadii haddii ha qaybsadaano haddii la yidhaahdo hadday qeybsiga u fiicanta u dhib u keenaynin walaalihii buu la qaybsanayaa saas waay mithaal ahaan hadirtaan fiir wax kasta mithaala lagu garta nin baa dhintay wuxuu ka tegay walaalkiis iyo awowgiis marka waxaa laleeyahay awowga maanta inuu walaalkii la qaybsado oo inta walaalka siinaa asiga la siiyo iyo in maalka inta laysku daro saddex marka loo dhiga hal qeyb laga siiyaa u fiican hadda fiiri asiga iyo walaal markay noqdaan boqol kun waay boqol kun uu meydkii ka tegay konton kun iyo konton kun alla kala siinaa marka inuu la qaybsado oo konton iyo konton u qaato iyo in maalki saddex inta loo dhigo hal qeyb u qaatayaa fiican inuu la qaybsadaa fiican u fiirso liannahu haddii thuluthul maal ha qaata la yidhaahdo awowgii wuxuu noqonayaa soddon iyo saddex iyo saddex yuu qaadan lahay walaalkii keligiisna wuxuu qaadanaya toddobaatan iyo lix iyo famaazaada marka inuu la qeybsado awowgii walaalkiia u fiican in thuluthulmaal la siiyo marka la qeybsaa laleeyahay waa hal walaal iyo hal awow waay waxaa lamid ah awow keligiis iyo laba gabdhood liannahu labadii gabdhood hal nin unbay lamid yihiin konton a iyaga la siinaa se awowgiina keligiis konton u qaadanay waxaa lamid ah akh iyo jad iyo ukht hadday timaado liannahu waxa weeyaan waxay noqonaysaa in thuluthkii la siiyo hadda kontonkii heli maayo oo walaashii wax bay qaadanaysaa oo lidakari mithlu xadi lunthayeyni qori niskiisay leedahay laakiin maca daalika inuu la qeybsada ugu khayr badan in thuluthulmaal la siiyo dayib haddii ay yihiin markaan hal awow iyo laba walaal hadday kulmaan u fiirso laba awow maya hal awow iyo laba walaal aa kulmay ninaa dhintay labadiisa walaal iyo awowgiisuu ka tegay marka see u fiican waxaa laleeyahy inuu thuluthulmaal qaato iyo inuu la qaybsado isku mid ay noqonaysa fiiri mas'aladii saddexaa lagu dhisaa saddex qoriyaa laga dhigaa saddex boqoloo kunuu ka tegayba meydkii saddexaa laga dhigay min hal boqol in awowgii boqol kun la siiy wiilkii hal boqol ka siiy kan hal boqol la siiy saddex boqoloo kun saasaa loogu qeybiyey marka awowgi wuxuu qaatay hadduu muqaasamo ku qaatou la qeybsadana oo asiga walaal ayay kamid ah laga dhigaahay hal boqoloo kunuu hela haddii thuluthulmaal la siiyane saddex boqoloo kun marka saddex boqoloo kun thuluthkeeda boqol kun ay noqona isku mid waay marka marka qaarkeeda laga yaabaa in thuluthulmaal iyo almuqaasama isku mid inay noqoto marka wuxuu ku qaadanayaa muqaasama ku qaadanaya isla meeshile wa marka waxaa lagu leeyahay markii awowga qeybsigu u fadli badan yahay waa markay walaalaha aqal min mithlayhi asiga labadiisa inay ka yar yihiin oo hal nin ama hal nin iyo gabar waayo marka waxa weeyaan mithlayhi laba joor ma kusoo laabmi karaan inuu la qeybsada u fadli badan marna waa siman yihiinoo waa laba walaal iyo awoowaa kulmay thuluthulmaal iyo maxaan ku iraahdaa iyo muqaasamadii isku mid ay noqonaysaa marka saas muqaasamo ayaa lagu wadaya ayib haddii marka idaa lam yacud ilqismu calayhi biladaa baan soo niri hadduu qasmiga dhib u keeni kara maxay noqon kartaa oo fiirso meyd baa dhintay wuxuu ka tegay shan walaalo iyo awowgii uu ka tegay shan walaalo oo oo rag ah iyo awow buu ka tegay haddii la yidhaahdo lala qeybsamo haddii la yidhaahdo maalkii lixaa lagu dhigaa aa lagu dhisaa ilan awowgii ninaa laga dhigaa walaal oo kalea laga dhigay shan ayagay ahaayeen markii maalkii lix lagu dhisa hal ulaa la siinaa hadii haddii la yidhaahdo awowgii la qeybso ayagoo shan ah waxaa soo gaarayo hal ul oo u dhiganta maalka suduskiisa u dhiganto marka waxaa laleeyahy maanta haddii uu wax la qeybsada dhibaa ku dhacaye maalka thuludkiisa hala siiyo marka aniga waxau leeyahy awownimaa wax ku qaadanaa walaalnimo in wax idinkula qeybsan maayo awow markaad haddaa tahay walaalihiin meesha ay joogaan thuluthulmaalaa la siinaa thuluthulmaal maxaa waay maalan lix haddaan ku dhisno saddex waa lagu dhisi karaaye lixaa lagu dhisaa lix markii lagu dhiso meesha thuludkii waa imisaa lix thuludkeeda laba waay fiiri markaan inuu thuluth qaataa u khayr badan inuu wax la qeybsado hadduu shan wiil wax la qeybsa lahay hal ulaa soo gaari lahayd laakiin hadduu awownimo thuluth ku qaato labuu qaadanaa lixdii afarta soo hartay a walaalihii markaan laleeyahy adinkaa iskale qeybsada waxaa lamid eh saddex walaalo iyo hal awow waa lamid maxaa yeeley hadday saddexdooda walaa awowga lagu daro afaray noqonayaan maalkii haddii maalkii liiraah la qeybiyo boqol kun hadduu ka tago min shan iyo labaatan kun ay u qaadaneen awowgu wuxuu qaatay markaas rubuculmaaluu qaatay laakiin markii la yidhaahdo thuluthulmaalan qaadana le aniga rubac ma rabi thuluthulmaal markuu qaato boqolkii kun saddex iyo soddon kun iyo jajabuu qaadana marka thulutha u khayrma liannahu saddexdii akhar min mithlayhi asiga laba joor ka badanay kusoo laabmaan marka sidaasa waxaa lagu leeyahay haddii meesha ahlu farad joogin waxa u khayr badanaa la fiirina inuu wax la qeybsado intay u khayr badan tahay walaal jadkii waxaa laga dhigaya ka akhin walaal oo kale markaasuu la qeybsanaya mar haddii qeybtii dhib u keentane thuluthulmaal oo awownimaa lagu siina walaalahana meelaa laiskugu tuuraya marka labadaba laba daabiday kala leeyihiin markii muqaasamadu khayr badan tahay an yakuunuu aqala min mihleyh markay wada sinmaan oo an yakuunuu mihleyhine muqaasamadii iyo thuluthulmaal waa wada sinmaya in kaanuu akhara min mihleyhine thuluthulmaala u khayr badan waa laga reebaya maxaan ku irahdaa walaalihii dhinaca looga bixinaya la qeybsan maayo waa markuu ahlu farad joogin waay taas marka wuxuu kugu sheegay yuqaasimu اlkhwata wuu la qeybsanayaa fiihina fi tilka alaxwaal idaa lam yacud ilqismu qeybinta haddayna ula laabanin calayhi cala aljadi biladaa dhib haddayna u keenin waxa weeyaan waa la qeybsamayaa hadday dhib u keentane thuludkan soo socdou qaada doonaa saas waay fa taaratan marne yaakhudu wuxuu qaadanayaa thuluthan kaamilan thuluthu dhammaystiran thuluth markasta in lagu celceliya ma thuluth haddii lagu yihahdo maalkii saddex loo dhig qeyb ka mid a waay in kaana haddii ou yahay bilqismati in kaana awowgii hadduu yahay naazilan mid degaayo bilqismati bisababi اlqismati canhu can اthuluثi hadduu ka degay wuxuu ku leeyahay haddii awowgii haduu inuu la qeybsamo walaalihii wax la qeybsado waxuu qaatay hadday thuluثulmaalka yar yihiin thuluثulmaalu u laabana qeybtii waa ka baxa fiiri waa kaasa wuxuu ku leeyahy fataaratan marna yaakhudu jadki wuxuu qaadanaya thuluthan kaamilan maalka thuludkiisa yuu qaadanaya waa goormaa in kaana haddiiu noqdo awowgii naasilan mid ka degaya bilqismati bisababi اlqismati canhu can thuluthi hadduu ka degay mithaal ahaan hadda fiiri waxaan idhi awow iyo saddex wiil waay awow iyo saddex wiilow nin meyd ee ka tegay haddii la dhihi lahaa maalkii haddii la dhihi lahaa waxa la qeybsado afaraa lagu dhisi lahaa awowgiina walaala laga dhiga afar haddii laga dhigo awowgii afar ku noqdo oo min hal u loo tuuro awowgii wuxuu qaatay maalkii rubiciisi liannahu saddex kalaa la qeybsatay marka rubacani haddii uu rubici wuxuu noqday mid thuluthulmaal ka yar markaasaa waxaa laleeyahay maya rubacani wax ku qaadan maayo maa thuluthan u laabanaya thuluthan u laabanaya markuu yidhaahdo maalkii saddexaa lagu dhisaa kow hal ulow ka qaadanaya labadii kalena waxaa leeyahy saddexdiina wadaagsada fiiri marka saddexdoodii awalkii hore min hal ulay helayeen haddana laba ul yaa saddexdooda loo qeybiyey walaalihiyaa naqsiyaa galay marka maxaa yeelay haddii waxa la qeybsada la yidhaahdo thuluthow ka yaraaday rubucuu degay marka waxaa leeyahay awow ilaalow u baahan yahay an awal baan baniriyo walaalaha wax lala dhaxasiinayaa inay ayaga haddana dhib u keenaan ma ahna meesha u fiican ha loo xisaabo markaasaa waxaa la aadinayaa thuludkia loo celinaya saas weeyaan marka fataaratan yaakhudu thuluthan kaamilan in kaana bilqismati canhu naazilan waa waa markaas laba xaalo oo wax ku qaatay waa markuusan ahlu farad joogin waay waxa weeyaan walaala keligooda casaba iyo asigaa isku haray taasay ahayd marka haddii uu dad kale ay joogaan ka waran meydkii waxa weeyaan walaalana waa ka tegey awowna wuu ka tegey waxaa dheeraad eh dad kaloo faradkii farad wax ku dhexlaana wuu ka tegay taasaa lagaga hadlaya markaan in lam yakun hunaaka duu sihaamin faqnac biidaaxi can istifhaami marka waxaa le in lam yakun haddii uusan ahayn waaye hunaaka meeshaas duu sihaamin mid macnaha qoryo u saaxib ahoo farad wax ku dhexlaa hadduusan joogin awowga labadaas kuu sheegau noqonay ee faqnac ku qanac biidaaxi aniga cadaynteeda can istifhaamin inaad wax weydiisid kaga qanac markuu awowga walaalihiina la qeybsanayo ama thuluthulbaaqi ou qaadanayo waa markuusan ahlu furuud ay joogin intaas beytka horay u raacsan yahay متى يقاسم الإخوة ومتى يأخذ الثلث الكامل إذا لم يكن هناك ذو سهام mid فرض wx ku dhxla haduusan joogin ee فقنع بإضاaxي ku qنc عن استفهاaم استفهاam uga qنc buu ku leeyahy وتاaرة يأخذ ثلث الباaqي بعda ذوي الفروض والأرزاaq hadii أهل فرض ay joogaan أهل فرض walaalihina waa joogaan awowna waa joogaa dad kaloo farad wax ku dhexlaayana waa joogaan marka meeshii laba xaala kae saddex xaal ay noqonaysaa waxaa awowgii laleeyahay haddii ahlu farad meesha joogaan walaalana meeshii ay joogaan awowna meeshii ou joogo awowga marka saddex khiyaar mid uu leeyahay midii u khayr badnaato inuu walaalihii la qeybsaday haddii u khayr badan tahay wuu leeyahay markii faradka la bixiyo inuu walaalihii la qeybsada khiyaar uu leeyahay haddii u khayr badnaato haddii kale markii farad la bixiyo wixii soo haray thuludka qaadanaya haddii kale maalkoo isku jiro iyo suduska qaadanaa waa la fahmay intaasaan umalaynaya aan kuuga celiyo haddii meydki walaale iyo awow keli a dhexlay inta hadda soo sharaxnay maanta waxaa dheeraad ku noqday ahlu faradaa joogo oo macnaha ayaga maalkii nasiibku lahaanaya awowgii saddex midday u khayr badanaa la siinaa saddexda maxay tahay in ahlu faradkii markii la bixiyo xaqoodu inta soo hartay thuluthulbaaqi uu ka qaato waa hal qeyb in markii ahlu farad la bixiyo inta soo hartay walaalihii inuu la qeybsado iyo inuu maalkoo isku jiro ahlu farad aan laga bixin sudus oo ku yeeshto saddexdaas midii uu khayr badan iyo awowga la siinaya marka saddexdaba waa imaan kartaa hadda fiiriyaa mar muqaasamada u khayr badnaan karto nin baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadiis iyo walaalkiis iyo awowgiisuu ka tegay fiiri markaan hooyadii maanta walaala jamacana ma joogaan fara farac oo waarithana ma joogo thuluth ay wax ku dhexlaysaa kow walaalihii iyo awowgina waxa weeyaan waa dad casabo ah marka haddii hooyo thuluth wax ku dhexlaya ay joogto maalka saddexa lagu dhisaa saddex markii lagu dhiso hooyadii halay qaadinao thuluth ah labada soo hartay marka yaa u fiican awowgii labada soo hartay in saddex loo dhigo qeyb laga siiyo iyo in walaalka la qeybsada yaa u fadli badan walaalkii hadduu la qeybsado hal iyo hal ay kala qaadanayaan haddii la yidhah thuluthulbaaqi laba thuludkoodana hal oo wax ka jajaban yihiin uu helaa marka maanta waxaa u khayr badan inuu walaalkii la qeybsado awowgii oo hooyadii hal ul hadday thuluthnimo ku qaadatay labada soo hartay hal iyo hal alo loo kala tuurana marka almuqaasamatu fi hada almithaal afdalu liljaddi min eesh thuluth albaaqi waa hal qeyb waay marna waxaa dhici karto inuu thuluthulmaal u khayr bato oo muqaasamada ay kaga khayr badanto waxaa mithaal aad ka dhigataa hooyo iyo saddex walaal iyo awowgi waay fiiri markaan hooyadii maanta saddex ikhwa jamac min alikhwa joogo sudus ay wax ku dhexlaysaa masaladii lix markii lagu dhiso oo niraahdo hooyadii hal ul ha laga siiya sudus shanaa soo hartay yaa u fiican markaan awowgi shantii saddexdii walaal inuu la qeybsado iyo in asiga laga siiyo thuluthu maa baqiya in la siiyaa u fiican shantan soo hartay markii saddex loo dhigo awowgi inuu saas ku qaata maa u fadli badan thuluthulbaaqi inuu qaata maa u fiican mase inuu la qeybsado dabcan hadduu la qeybsado inta soo hartay rubcuu ku leeyahay lianna walaaliya saddexe asigaa afar ku ahoo hal ala walaalow noqonaa wuxuu qaatay wuxuu noqonaa rubculmaal rubculmaal waxaa ugu fadli badan inuu thuluthulmaal uu qaato oo shanta soo hartay ul saddex inta loo dhigo mid kamid a la siiya awowgii marka taas waxaa u khayr badan thuluthu maa baqiya hooyadii markay baxda kadib waay shantii soo hartay waay sidaasaa lagu leeyahy markaa marna sudus ay noqon doontaa waa sheegi doonaa wa taaratan mar yaakhudu wuxuu qaadan doonaa thulutha albaaqi yacni markay ahlu furuudka baxaan wixii soo haray saddex inta loo dhigaa qeyb laga siinaya thuluth albaaqi bacda dawi lfuruudi dadka faradka u saaxiib gadaasheed iyo walaarsaaqi dadka arsaaqda dawlfuruud le loo jeeda goormuu marka awowgi qaadana thuluthulbaaqi hada idaa maa kaanat almuqaasama inuu wax la qeybsado markay keento tanqusuu inay ka nusqaaminayso can daaka thuluthulmaalki bilmusaaxama cariiri awgeed igu nusqaaminay hadday keento wuxuu ku leeyahy awowgi thuluth marku qaadana waxa waaye markii waxi soo haro hadduu walaalihii la qeybsado thuluth ay ka yaraanayaan laakiin walaalihii hadduu la qeybsado ama thuluthkii ou helo ama thuludkii wax ka badan ou helo inuu la qeybsada u fiican qeybkaa la aadinaya marka awowgi thulutho wax ku dhaxlaa thuluthulbaaqi thuluthulmaal maaha thuluthulbaaqi marka ahlu furuud la bixiyo wixii soo haray thuluth ou qaadanayaa goormo waa idaa maa kaanat almuqaasama idaa kaanat almuqaasama inuu wax la qeybsado markay noqoto tanqusuhu mid nusqaaminayso awowgii can daaka thuluthumaal thuluthu lbaaqi hadday ka nusqaaminayso bilmusaaxamati bisabab musaaxama waxaa weeye musaaxamada saddex walaal akhar min dicfayhi waay laba walaal hadday ahaan lahaayeen thuluthulbaaqi iyo muqaasamada isugu mid ay noqon lahaayeen laakiin akhar min dicfayhi bay noqdeen haddii uu yidhah wax baan la qaybsanaa thuluthulmaal waa hoos marayaayo rubcuu qaadanaa marka rubac inuu qaato lama ogolo saasuu thuluth ku qaatay markaasaa la yidhi wa taaratan yaakhudu sudsa almaali walaysa canhu naasilan bixaali wa taaratan marne yaakhudu awowgi wuxuu wax ku dhaxlaa sudsa almaali maalka dhan hadda fiir sudusulbaaqi ma ah kala fiirso iskaaga dhexyaacen thulutsulbaaqi waxa waye ahlu faraa'idki markii la bixiyo intana waxa waaye sudusulmaali jamiican maalkoo faradki ku jiro uu suduska qaadanay wa taaratan marna yaakhudu awowgi wuxuu qaadanaya sudsa almaali maalka marka lix loo dhiga hal uluu ka qaadana walaysa awowgi ma aha naazilan midka degayo bixaalin marnaba canhu can sudusi maka degayo marka waxaa lagu leeyahay thuluthow mar wax ku dhaxlaa mar wuxuu ku dhaxlaa muqaasama mar thuluthulbaaqi wax ku dhaxlaa laakiin marnaba suduska ma hoos mari karo sudus marka goormuu wax ku dhaxlaya fiiriya meyd baa naag baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeeda iyo hooyadeed iyo awowgeed iyo laba walaalo fiiri markaan meeshaan hadeertaan thuluthulbaaqi hadduu yidhaahdo khasaaro ku jira hadduu yidhaahdo maxaan ku yidhahda muqaasamo khasaaro ku jira waxa ugu faa'iido badan sudusulmaal inuu wax ku qaato waay liannahu hadda masalada meeqaa lagu dhisaa zawj wuxuu wax ku dhaxlaa nis liannahu caruur ma jooga hooye meeshan waxay ku dhexlay sudus liannahu akhaweyn laba walaalo jamacaha jooga dayib waa zawj iyo jad iyo um iyo akhaweyn marka masaladii maxay noqonay lix ku dhis lix haddaad ku dhistid zawjka ahlu farad weeyaan mid c ko maxaan idhahda ahlu farad nisfi nisfi c oo dee waa waa caruur ma joogaan saddex u qaatay hooyadii sudus ay qaadatay hal waay saddex iyo hal markaad isku dartid waxay noqdeen afaray meeshaas ku baxday ahlu furuudkii afaray qaateen maxaa soo hartay labo laba haddii liraa awowgi thuluthulbaaqi ha ka qaato haddii waxay noqonaysaa nus oo wax yar lagu daray thuluthulbaaqi noqon lahayd haddii liraa walaalihii waxa la qeybsada haddii la yidhaahdane labada soo hartay haddana hal midan dhama saddex madaxa laba laba shilin loo qeybina waxa weeyaan wa hal shilin ka yar u noqona laakiin haddii sudusulmaal hala siiya la yihahdo hadda maxaa noqonaa markaa fiiri sudusulmaal hal kaamil ah waay marka waxaa leeyahy zawjkii nisou leeyahay saddexe hooyadii waxay leedahay sudus oo hale afar awowgiina sudusaa la siinaa oo hal ah shan markaasaa labadii walaalna hal a laisku siiyanaa markaan markii la rogrogay awowgii sudus waxa ugu khayr badan waa la waay markaasaa suduska saas lagu siinay marka adiga almuhim waxa weeyaan suwarta way badan tahay awowga marna waxa weeyaan farad ma jooga walaaluu la jooga keligood waa la qaybsanaa hadduu qaybsigu u khayr badan yahay hadday badan yihiinne thuluth intuu qaatou leeyahy inta kale isku raaca adinka wixaad rabtaan kala qaata haddii ahlu farad ou joogo midii uu khayr badanaa la fiirinaa markii faradka la bixiya inuu walaalihii la qaybsado inuu badan tahay waa mid haddii ay u khayr badnaynna thuluthulbaaqi hadday u khayr badan tahay waa la siinaa faradki markii la bixiya maalki saddex loo dhiga qeyba la siina hadday u fadli badan tahay hadday labadii ugu fiican tahay sudusul maalna in la siiyo maalka dhammaantii suduskiisane walaalkii waa la siinaa asiga macnaha awowgii sudusaa la siinaya mid aan kuu miithaaliye weeyaan wa taaratan yaakhudu sudsa almaali sudsa almaali macnaa maalkii oo faraa'idkii ku jiraan aada sudus laga siinayaa walaysa awowgii ma aha naazilan mid ka degaya bixaalin mar kastaba canhu can sudus waxa awow la siiyo oo walaal wax la dhaxlayo waxaa ugu yar waxa weeyaan sudus iyo wixii ka badan wuu ku dhexli karaa laakiin sudus maba laga hoos mari karo wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin